cali guudlaabe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabelle ayaa waxa uu shaaca ka qaaday xildhibaan xaadoole oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk uu isbaaro ku dhibay dadka shacabka ah cali ayaa sidoo kale sheegay in xaadoole uu kasoo cararay furimaha dagaalka isagoo ka cabanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab firxadna ku gaaray magaalada nairobi ee caasimadda kenya waxaan leeyahay xildhibaan ismaa xaadoole uu ka xisho maalin hore waxaan arkayay adigoo geed hoostiis iyo tuunto gashado soo fadhiistay telefishin u yeertay geedka qurac ma aqaan inuu ahay kawaan bari inuu ahay cilow kale ma aqaani shir janaaid ku qabtay wuxuu ku haboonay tuuntadaas inaad la fadhiido ama aada la joogto raagaceelo habeenna ka hor kasoo tagtay siddeed saac habeennimaad kasoo tagtay waa kasoo tagtay cawdi warshiqaad hoyatay cawdi xigtana nairobi aad u hoyatay waxay ku habooneed marka tuuntadaas inaad la joogto raagaceelle iyo furumarka dagaalka inaad la joogto ku qornay ceebayna nagu taalaga naftirkayna in xildhibaankayni dadka waddada ku safraa ay yidhaahiin dadka shacabkaa waddada ku safraa ay dhahaan waxaan taaganahay isbaaradii xildhibaan ismaan xaadoolaan taagana inay yidhaahiin ceebay adiga kugu tahay annagana ceebay nagu tahay hogaamiyahan ayaa waxa uu hadalkan uga jawaabay xildhibaan xaadoole oo kol sii horeysay eedeymo u jeediyey maamulka la baxay hirshabelle ee uu hogaamiyo cali guudlaawe kaas oo uu ku sifeeyey nidaam mooryaan ah kuna fashilmay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab